wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle mudane cabdiraxmaan daahir guure karoore oo ku sugan degmada maxaase gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka uu ku tegay degmadaas iyo qorshaha wasaaradda ee ku aadan dhismaha gole deegaan oo ay yeelato maxaas karoore ayaa sheegay in rabitaanka bulshada uu ku tegay degmada maxaas islamarkaana ay dib u heshiisiinta bulshada deegaanka kadib bilaabi doonaan dhismaha gole deegaan oo degmada maxaas ay yeelato waxaan halkaas aan mataqaanaa u tagay inaan bulshada qeybada kala duwan kulamo la yeesho si aan mataqaanaa dowladnimada loo daadajiyo oo degmada maxaaseed nidaamkeedu oo hoos ugu daadego oo dowladdu waa waa heerar sarsaaran waa heer federaal heer state iyo heer dowlado dowlad deegaan oo golo deegaan oo sidoo mataqaanaa council city maxaas oo kale ama beledweyne oo kale ama jowhar oo kale sidaa howlaha wadnadaas ka warqabto marka weli wax hadda aan sameynay ma jiraan laakiin waxaan ku jirnaa safarkii koowaad way iska jiraan caqabado iyo dadku fahamlaan ay ka qabaan laakiin waxaan wadnaa la tashiyadii bulshada qeybahooda siday u kala horreeyaan waxaan rabnaa inaan kulabo kala duwan la yeelano si aan fahamka ay ka qabaan intaas iyadoo horey loola sameeyey safaro badan iyo kulamo badan iyo dad badan ee laga aruuriyo xogo degmada maxaaseed waxaana ku nimid dalab ee bulshada degmada maxaaseed ay dalbadeen inay wasaaradda arrimaha gudaha u samayso golo deegaan sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in bulshada ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan ay baahi weyn u qabaan in ay helaan adeegyada dowladda iyo weliba in mas-uulka xukumaya uu noqdo mid ku yimaada rabitaanka bulshada deegaanka degmada maxaaseed laba iyo degmooyinka hirshabelle oo dhan degmaha deegaanku dadka shacabka ah oo magaalooyinka degan baahi gooniya u qabaan in adeegooda dowladnimada ay meel fudud iyo qof matalayo iyo council matalayo iyo magaalada marka council loo sameeyana waa og tahay waxay ka bedelan tahay markay saddex qafood iyo laba qafood maamulayaan marka tirada maamulka hore loo sameynayona ay matalaadii bulshada ku yimaadiin hadda aan sameynay laba degmo hay-adaha caalamiga nala shaqeeya dhama dhammaantood waxay leeyihin waxaan rabnaa labadii degmo inaan ka shaqeyno waxaana dadka lasoo doorta inaan la shaqeyna u baahannahay waxaa umalaysaa in lagu daaro magacaabista hadday tahay maamul sare iyo maamul degmo iyo maamul gobolba dadku waxay rabaan dad lasoo doortay inay xafisada ugu tagaan resourciga la gelinayana waxay rabaan dad wakti maantayd leh oo doorasho ku yimiday inay ku aaminaan oo dadku ay soo aamineen marka adeer waa mahadsan tahay kolley waxaan jeclahay in dadka anaga hadda laba degmaa noo samaysan ilaa iyo lix degmana waa qorsisan tahay degmooyinkaas waxaa kamid a guule burdo waxaa kamid a balcad waxaa kamid a dalaqsi iyo mahadaay iyo maxaasow hadda aan joogo oo gobolka iiraan number one ah sida hadda ka horna loo sameeyey markii labaada loo sameeyana waa mar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle ayaa wadda maalmahanba qorshe ay ku doonayso in golo deegaan ay uga hirgeliso degmooyin ay ka mid yihiin maxaas buulo burte balcad iyo mahadaay iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe